bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cajaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo sagaashanaada tafsiirka qur'aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh moxamed sheekh cumar dirl alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa khaatimi alambiyaai walmursaliin wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam wacala taabiciina lahum biixsaanin ilaa yowmi iddiin wabacd suuratu saad bilowgeedaynu maraynay aayadda sagaal qaala allahu tacaala ilaahaydaa waxau ihi am cindahum agtooda ma waxa ahaaday khazaa'inu raxmati rabbik ilaahagu naxariista uu leeyahay faraha badan qasnadaheeda ma yaga haya allihii alcasiiz alwahaab ee awoodda badnaa ee aada ugu hibayn jiray ee siin jiray deeqda badan addoomihiisa arsaaqadiisaa ilaahay isaga haya hadday tahay risaaladda hadday tahay waxyiga hadday tahay madarka hadday tahay dadku waxay cunayaan ay dheefsanaya khalqiguba marka kuwan le maxaa nebi maxamed loogu waxyoonay cid kale loogu waxyoon waayey ilaan diintu waa naxariis taba ma iyaga haya allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata ilaahay loo tilmaami maayo halkuu rasuul risaaladiisa dhigayo ammaanadiisa am lahuma waxaa u sugnaaday mulku samaawaati waalardi wamaa baynahumaa lahaanshaha samooyinkiiyo inta ka dhaxaysa ma iyagaa leh ma waxba kuma laha falyartaquu ha fuuleen baa ilaahay uhi fil asbaab salaamo iyo xadhko ha fuuleen ay kaga joojinayaan nebiga waxyiga ilaahay baa ku soo dejiye waxyiga bal si ay uga joojiyaan salaamo ha u fuuleen xagga kore ama iyaguba waxyi ha ku raadsadeen falyartaquu fi lasbaab asbaabtu waa wixii wax lagu gaadho masalaan ama xadhig jundun maa ciidan aada u liito hunaalika halkaa ahaaday waa gaalade kaasoo min alaxsaabi gaashaanbuurta ka midi mahzuum kula jebin doona wey halkaa waxa joogabaa ilahay jundun maa maadu taxqiir bay faa'idaynaysaa ciidan aada u liita oo ummadnimadiisii akhlaaqdiisu aanay jirin waa ciidanka kufriga waa axsaabta iyo gaashaabuurta mahzuum ilaahay baa yidhi waa la jebin ballantaasaa ilaahayna uu siiyey awliyadiisa sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa wa amar waa ballanqaad ilaahay baa bixiyey nebiguna waa ku kalsoonaaday calayhi salaatu wasalaam qof muuminiina kama shakiyayo maalintii beder iyadoo tirada colkiisu ay yartay ayaa markiiba howlgelinaya dagaalka uu bilaabmayey dagaalkuu bilaabmayey ayuu aayaadka akhriyayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ficlan sidii baanay u dhacday waxaa haddana ilaahay uu tilmaamayaa jundi iyo colaal badan oo ifkan isku urursaday oo dhexda laga jebiyey ayaa tusaalayaashooda namaadij minhaa tusaalayaal baa ilahay uu naga siinaya kadabad waxaa beenisay qablahum hortood qowmu nuux nuux qoladiisii baa beenisay wa caadun iyo reer caad baa beeniyey rusushii wa fircawnu baa beeniyey isaguna fircawn oo in badan qisadiisa aada soo arag fircawnkii dulawtaad qodimada u saaxiibka ahaa horeynu usoo sharaxnay qodimuu lahaa uu dadka ku dhidbo marka uu qofka daldalayo intuu geedkaa jiridiisa ayuunba afarta calaan calood masaabiir ugu taagi jiray wa hamuudu baa beeniyey qoladii reer hamuud wa qowmu luud nebi luud qoladiisiina way beeniyeen waa asxaabu layka qoladii reer shucay ee kaynta meesha jiqda aad degi jirta ulaaika kuwaasi baa ilahay ui kuwaa xumaanta heerka ka gaadhay alaxzaabu waa gaashaanbuurtii gaashaanbuurtii waa kuwa xulafaad imika maqlaysa isbahaysi gaalo ururtay ulaaika alaxzaab oo ka haddaba gaalisa soo urursaday arrinkiisu halkaasaa ilaahay uu ku tiirinayaa alaxdaanu ka jebinaya in kullun baa ilaahay ui maa kullun mid jirayoo ummadaha ka midii ma jirin ilaa kadaba rusula mid kastoo ummadaha ka mid ihi waxa lagu halaagay rusushiibuu beeniyey fa xaqa waxa sugmay ciqaab ciqaabii weeye yaadii takfiif baa loo jalaya ilaahay ciqaabkiisiibaa ku habsaday uu ku degay wamaa yanduru haaulaa'i kuwanoo mujrimiintaee beeniyeyna ma sugayaan ilaa sayxatan waaxida ku dhawaaq keliyuunbay sugayaan malagii ilaahay u xil saaray waa inuu ku yeedhiyo oo ku dhawaaqo taasunbay sugayaan maa lahaa uma sugnaanin qaylada min fawaaqo noqod ma leh rujuuc mar haddii ay lagaga dhawaajiyo dib ma laha lama joojin karo fawaaqu naaqa waa xigsinta hasha hadii lagu dhaha fawaaqu naaqa ama qadra alfawaaq qadra fawaaqi naaqa hali in ay ka xigsimooto dee fawaaqaasi waxa weeye caanihii tegee la lisay ayaa soo noqonaya oo rujuuc soo samaynaya wa qaaluu waxay idhaahdeen gaaladu akhlaaq xumaantoodii iyo canaadkoodii iyo dabdaladoodii baa ilaah u ka warramay iyagoo ku carigsanaya nebigii nebigii u digay wa qaaluu waxay idhahdeen rabbanaa ilaah iyagii aw cajil lanaa noo dadaji qidanaa qaybtayada qabla yawmi alxisaab intaan aakhiraba laysla gaadhin cadaabka iyaga soo qadin bay idhaah nin reer qurayshyadaba nin kala kaftameeno markaasuu kii kala ayuu wax ka sheegshado dabeedna ninkiibaa yidhi quraysh haddaad tihiin sowno nimankiidii ma tihidin allaahuma in kaana haadaa huwa alxaqa min cindik faamdir calayna xijaaratan min asamaa'i witina bicadaabin aliim ilaahu kan hadduu xaq yahay nagu hanuuni maydaan odhanne waxaad tidhaahdaan ilaahayowna halaag hadduu xaq yahay ilaahaw diiddae cadaabkaaga nagu hurguf baad tidhaahdeen macnaha dee waxay tilmaamaysaa caqli xumada qidigu waa qaybta iyo nasiibka ilaahaw annaga noo qadim waxa ilaahay laga magangalo weeyaan addoonku iska daa kan gaalka ah ee xataa qofka mu'minka ah ayaa isagoo aakhiro ka warwarsan aan odhan karin ilaahay qaybtayda adduunyada isoo dadaji wixii aad ii dibdhigtay nabiga calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiyu soo booqday oo yaraaday oo yaraaday oo xanuun rifan iyo lisan baa ku dhacay markaasaa dabeetana xanuunkii digalow ka dhigay nabigu calayhi salaatu wasalaam aada buu u fadin ahaa waanu il dheeraa ilaahayna waa u waxyoonayay wuxuu ihi maxaad ku ducaysataa waxaan ku ducaystaa ilaahw haddaad aakhiro ninkaasi aakhiru ka yaabay iyo waxa lagu sheegay haddaad aakhiro wuxuuni dib dhigtay ilaahw ii qadim iyo halkaasuun aan ku nastay halkan uuna igu soo qadim yaan halkaa waxba laygu yeelin waar ma kari karayside ilaahay weydiisa buui inuu adduun iyo aakhiraba wanaag ku siiyo isagaa deeqsiiyahoo tanna wuu ku naxariisan karaa taana wuu ku naxariisan karaa isbir nebi maxamed oo waxa aad ku sabirtaa calaa maa yaquuluuna waxay leeyihiin wax badan bay sheeg sheegayaanoo gaal wareer badan iyo balaayiyo baas baa ka soo fule iskaga sabiroo xejiso wadkur waxa aad xustaa ku dayasho fiican baad haysataae ambiyadiiba halkan ilaahay dhowr nebi qisadoodii ayaa uu ku xusaya mid maalka lagu imtixaanay mid awoodda lagu imtixaanay mid ehelka lagu imtixaanay mid nafti iyo maalka iyo jirkaba laga imtixaanay intaba tusaalaha ilahay uu bixinaya qofka mu rasuulkaa ku dayanaya asxaabtaa ku dayanaysa qof kastoo mu'min waa ku dayanaya liannahu daartan marka la joogo daarulimtixaan inay tahay baa dabeetana u fahmaysa dadkii ilaahay agtiisa ugu fadliga badnaa kol haddii waxani soo mareen wallaahi adigana ku dayasho fiican baa kuugu sugan wax lagu daayaaba ma jiro wadkur waxaad xustaa cabdana addoonka iyagii daawuda la odhanayay dalayd dalquwa ee awoodda lahaa cibaadadana awood buu ulahaa cadiyadiiyo waxbixintana awood buu ulahaa waajahaadda iyo ka hortagga cadowgana awood buu ulahaa waqatala daawuudu jaaluud walaa yafiru idaa laaqa xadiidkii saxiixaabaa tilmaamayay marka uu cadow la kulma ma carari jirin soon iyo salaadbana wuxuu ilaahay ugu jeclaa soonkii iyo salaadii daawuud horaynu usoo marnay dalayd inahu nabigaasi awaab mid ilaahay u toobad keeni jiray buu ahaa in badan rajaac lirabbi macnaa kibir baa ka dheeraa iyadoo ilaahay awooddaa uu siiyey waxba isma bidayn inaa anagu buu ilahay idhi sakharna aljibaala macah buurihii baanu sahalnay wehelkiisa macnaa yusabixna macah isagay la tasbiixsan jireen oo ay u jiibinayeen bilcashiyi waalishraaq gelinka dambe iyo galabtii iyo subaxii cashiguna waa gelinka dambe ishraaquna waa waaberiga iyo subaxa labada jeerba marka uu akhriyayo kitaabkiisa kariimka ilaahay uu ku soo dejiyey ayaa shucuur iyo dareen ayaa geli jiray aada u cajiib badan jaamidaadka iyo xayawaanka markaasay dabeetana la akhriyi jireen codkiisa ayaa wanaagsanaa waayra maca ayr shimbirihiina waanu u sakhirnay maxshuura iyadoo lasoo ururiyey halkaasay kasoo ag dhowaanayaan iyaguna dabeedna kolkaasay la jiibinayaan siay buuri u jiibinaysa iyo si shimbiri u jiibinaysaba ay nabigaa ugu jiibinayaanna ilaahay baa yaqaan kullun dhammaantood lahu ilaahay awaab dar u toobad keenayo oo u noqonayo oo ilaahooda ku xidhan bay ahaayeen washadadnaa mulka nebigan waxaanu adkaynay madaxnimadiisa ilaahay baa wax adkeeya waxna kala tuura rabbi baa wixii uu baahnaayoo dhan siiyey arrimo badan buu u suurageliyey wa aataynaahu lxikmata xikmadna waanu siinay baa ilahay waa faham ilaahay uu fahamsiiyo sida dad wanaag loo gaadhsiiyo sida dad loo dhiso loo kala xukumo intaba ilaahay baa fahamsiiyey alxikma nebinimada waa lagu fasiray wa fasla alkhitaab muranka iyo dooda dadka kala saarkoodana ilaahay wuu baray oo inagan arkayna ee loola tegayo ee loola socdaalayo dadkii isqabsaday baa ula tegaya wa fasla alkhitaab marka khitaabku waa mukhaatabada iyo dadka wada hadalkooda iyo murankii dhex maray ayuu u kala jari jiray kaan yafsil alkhusuumaat biddacaawi waalbayinaat wixii markaa sharcigu sujiray uu sugay iyo faham ilaahay uu siiyeyna waa ku kala saarayay culimo aan badnayn baa ku fasiray wa fasla alkhitaab hadalkiisa ayaa dhigdhignaa oo balaaqo badnaa oo hadalka hore ee furfurashada ah ama gogoldhigashada ah iyo ka dambe ujeeddada ah waxyaabuu ku kala saari jiray bay ka mid ahayd amaa bacdu awal man sanna amaa bacdu isagaa ugu horreeyay ereyga amaa bacdu markaa khudbadda kadib taana la yidhi waxaa haddana halkan ilaahay uu xusayaa siyaabaha iyadoo ilaahay uu xikmad siiyey iyadoo ilaahay uu faslu khitaab siiyey ayaa haddana nooc imtixaani uu soo maray markaa waxaa qisada ka muuqanaya ambiyadu mararka qaarkood in ay ijtihaad iyo dadaal ku xukumayeen wax mararka qaarkood inay wax yaro hoos mari karaan inkastaoo aanay raagaynin macsuum uu yahay oo kolkiiba ilaahay uu qabanayo kolkiiba waa la qabanaya marka dhacdo isaga ka timid ayaa halkan ilaahay uu noo xusayaa oo la baraarujiyey waxaa la odhan karaa waa tadriib iyo laylis iyo cardi carbis ilaahay uu siiyey xikmadan iyo faslu khitaabkiisan baa loo sii akidayay si u feejignaado marka qisaduna waxay ahayd laba malag baa u yimi waxay iska dhigeen laba ninoo doodaya siaynu ku arki doono qisada mid baa markaa cabanaya in lagu cabay oo aan waxba loola hadhin buu iska dhigaya aada buu ugu cawday intaanu kii kala jawaabin ayaa daawuud baa ninkaasi cabashadiisi iyo siduu isu dhul dhigay ayuu aada uga cadhooday oo ka xumaaday dabeedna waa ka qaraar riday ama jawaab buu bixiyey halkii ay ahayd inuu ka dhagaysto ka kalena marka inta lagu haystaa waa intaas ee uu ka toobadkeenayo gef ku galay muxaqiqiinta mufasiriinta saasay u badan yihin amaa in la yidhaahdo daawuud baa dumar badan lahaa nin baa markaa islaan wanaagsan lahaayoo dheg leh colkiisana ninkaasi ka mid buu ahaa tiibuu doonay dhowr jeer buu jihaadka u diray si uu usoo dhinto mar saddexaadkiibuu kusoo dhintay kadibna islaantiibuu guursaday damaacinimadiisaa darteed baa labadan malag ugu yimaadeen inuu qaldamay si loo tusiyo qisadaasi dabcan qof caadi ah baanay u cunamin mise waa rasuul ilaahay oo macsuuma waxay u badayeen mufasiriintu inay israa'iiliya tahay macnaha qisooyinka israa'iiliga ah kutubaha qaarkoodna aad ku arkayso sida ugu dhibta yare waa qisada daahirkeedana ka muuqanaya waa sidaa ee daahirka muuqaalkaba waafaqsan wahala taaka ma kuu yimid nebi maxamed oo naba ulkhasmi kuwii doodayay warkoodii waa labadii ishaystee doodayay id tasawaruu lmixraaba id tasawaruu markii ay ka soo boodeen almixraaba meeshii uu ku cibaadaysanayay ama mixraabka waxaaba lagu tilmaamaa meesha la dego yacmaluuna lahu maa yashaau min maxaariiba guryaha marka gurigiisii dee shaqaduu qaybiyey oo marna ummaddu kala xukumayay marna ilaahiisuu caabudayay tasawaruu way ka soo boodeen almixraaba gurigeeda meelsha ka soo dhaceenoo waqtigii uu cibaadaysanayey ee rabbigiisa u gaar yeelay ayay u soo galeen id waqti xus dakhaluu calaa daawuuda bay soo galeen u soo galeen daawuud fa fazica minhum uu ka argagaxay markii ay wejigiisii akhriyeenna qaaluu laa takhaf waxay idhahdeen waxba ha cabsanin khasmaani labadooda ayaanu nahay baqaa bacdunaa calaa bacdin barhkayaa kuwa kale ku xadgudbayoo inta yadan wada labada yadan wada socda mid baa ka kale meel kaga dhacay faxkum baynanaa bilxaq xaq nagu kala xukun walaa tusdib hana gafin ama jawr ha samaynin oo dhan ha u ciirin sadadku waa siyaadada iyo jawrka jawrka iska ilaali wahdinaa nagu hagoo noo jihe ilaa sawaai siraad jidka toosanna noo hag aad baan ugu baahi badannahay wax noo xaqsoore waxaanu kaa codsanaynaa adoo jawrka iska ilaalinaya jidka toosana cadaaladda leh inaadna marayso kii muduuciga ahaabaa bilaabo waxau ihi inna haadaa akhii kani waa walaalkay lahu tiscun wa tiscuuna nacja wuxuu leeyahay sagaal iyo sagaashan idhaa weliya nacjatun waaxida aniguna lax kaliyaan leeyahay meeshu waa isku boqol laakiin midun baan leeyahay sida sagaal iyo sagaashan adigu leeyahy inay iska ag dhowaayaan ama ay isku jireenna waa muuqanaysa sida jawaabta ka muuqanaysa fa qaala dabeetana waxa uu yidhi akfilniiha igu wareeji midkaygiibuu damaaciyey wuxuu leeyahy war tiradu ha buuxsantee bar iska soo wareeji tan adigu iskaba joogo wacazanii wuu iga xoog batay fi lkhitaab doodii waanu iga aftahansanaaday marka waa ila soo kacayo laxdii inuu dee qaatay ayay u egtay wacazanii fi lkhitaab cizigu awooda haddii aan wada hadallayna waa iga aftahansan yihibu waanay dhacdaa oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ummadda markuu ka waaninayey gardarada waxa uu lahaa dadow intoo ii timaadaan baa kala aftahansantii walacalla bacdakum alxana min bacd waa kala aftahansantii marka ogaada oo anigu dee daahirka unbaan dadka qiyaasaya dacwadooda ee gudahooda kuma jire qofka aanu xukumo wax aanu lahayn ama ha qaata ama ha iska daaya anigu waslad naarahum baan u jaraye xukmu lxaakim laa yuxilu lxaraam walow nebibaha kuu xukumay oo waxaanad lahayn haddii laguu shaabadeeyo waraaqaa baanu haystaa waxbaha odhanin adigu shakila-aan waxba hays qancinaya waad garanaysaa waxaan inaanad lahayn marka saasuu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam qaala markaa wuxuu ihi daawuud intaanu kii kala hadal laqad dalamaka waarkani meel buu kaaga dhacay buui bisu-aali nacjati kol hadduu laxdaadii kuweydiisay ilaa nicaaji iyadoo kuwiisa loo geynayo kol hadduu ku idhin laxdaadankan nicaajkayga iyo ilahayga kale aan ku dare eh oo buuxiya tirada eh kol hadduu halkaaba marayo wuu ku dulmiyey waina kaiira nin badanoo min alkhuladaai kuwan wax isku darsada ahi laa yabqii waa ku xadgudbayaa bacduhum calaa bacdin barhkoodba kuwa kale waa la yaqaanaayo dadkan wax isku darsada in badanoo ka mid a ayaa iscawara oo markaa uu dee qofkii kororhso sida uu leeyahay iyo waxaanu rogrogaya ama uu gacanta ku hayo ayaa qaraabadii ay ka baxaysaa oo wixiisiibuu moodaya ama ammaano kugu raagtaybaa yadaabaa la moodaabaa la yidhi wuu iska jeclaysanaya inuu buuro xaggiisa taasaa dhacda buui ila aladiina aamanuu wacamilu saalixaati dadka mu'miniinta ee camalka fiican sameeya mooyaane kuwaas iyagu waqaliilun maahum waqaliilun hum wahum qaliil waaba yar yihiinba ma badna dadka had iyo jeer wax isku darsada intay isilaalisaa waa yar tahay aan markaa xadgudbaynin ficlan waana dee khabiir buu ku yahay qadaagoo sidaa ilaahayba hore u soo xusay waa mid dhaca oo had iyo jeer jiro waxaan shuraakada la idhaahdo waa waxyaabaha inta faraha badan la isku khilaafo qof wax isa siiya ama wax isjeclaysiiya ayaa iska badan lidaalik ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala isaga addoomaha yaqaane markii qof qofuu dhinto dadkii dhexlayaashiisa ahaa lama odhan muddo sii baxnaaniye waxa lay qaybsada leanna dhaxalku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha xigtada kala dila dadkuna marka ay wax isku darsadaan waxa lagama maarmaana sida ilaahay aayatu dayn aayadda dheera mucaamalada madanigaa ka waramaysa ee suuratlbaqara akhirkeeda in kusoo marnay uu kaga waramay in nidaam adag loo sameeyo qoraal iyo markhaati iyo wax cad oo la isku ogyahay oo sida sharcigu uu yidhi laga maro oo wax walba la isla saxeexo oo la isla qoro oo markhaati loo sameeyo uu muuqdo waxaas oo badmadowga laga ilaaliyo iyo isu niyoodka iyo niyad wanaagga iyo waxaa laga ilaaliyo laakiin uu caddaado wax cad lagu wada socdo saa darteed baa dee soomaalidu waa markay ka maahmaaheen ay yidhaahdeen laba wadaadoo isdhunkanayaan in arko wuxu uhi laxajeclaan idin dhex marin macnaha haddii laxajecla idin dhex marto way iska baaba-aya manaa caatifadaas caatifadan maalka iyo rabitaankiisa wax badan runtii waxaynaysa dadkuna marka taayirkani uu wareego ixtikaak sameeye soo noqnoqdo waxaa runteedu in badan imanaysa ishkaalka wa qaliilun maahum wadanna daawuudu waxa uu gartay annamaa fatannaahu wuxuu maleeyey macnaha wuxuu ogaaday annamaa fatannaahu inaanu imtixaanay inuu imtixaankii batanka u galay ayuu gartay faistakfara rabbah ilaahiisuu dembi dhaaf weydiistay wakhara wuu dhacay raakican isagoo ilaahay u rukuucsan wa anaaba ilaahay buu laabtay ilaahay buu towbad keenay halkaa markuu marayo ayuu iskartay oo culimadu dee kutubada waxay ka dhigaan astaamuu ka arkay kuwii wax weydiinayay muujinaya in uu khaldamay uu ka fahmi karo ama iyagii oo is-eegayba ha ahaato oo markaa dee inuu khaldamay isu muujiyey kolleyba waa baraarugay wakhtigaasu gartay dacwaddii iyadoonay dhammaystirmin in uu jawaab bixiyey sidaa darteed bay habboon tahay garsoorku inuu adabtiisa yeesho qofka garsooraha ummadu garsoorayaa dee nidaam dhan baa looga baahan yahay oo ijraacaadka iyo habu socodka qadaaga loo yaqaano oo dee kutubaha ay wada qorayaan oo dadka sidii cadaalad loogu simin lahaa sidii wax loo hubin lahaa sidii arrinka loogu dhaadhici lahaa sidii looga bogan lahaa intaabaaba cadaalad doonaya ee garsoore kanna waxu sheegaya kanna caayaya kanna raacaya kanna la shaahaynaya waxaasi waa waxa lagu waashee lagu wareeray wey marka laba malag bay ahaanoo tijaabada ka qaadayana la yidhi laba nin oo caadiya sidaa nasku uu sheegay baanay ahaayeenoo dabadeedna sidaasunbuu ugu jawaabayna la yidhi labadaba marka waxba waa lagu dulmiyey iyo waa laguma dulmiyin midna ma leh ee qofkani ma sheegay oo ma cawday ka kalena waa la dhagaysanayaa labadooda marka la isku dhagaysto ama waa isla qiri hadday isla qiraan dabcan waa isa siiya hadday isla diidaanna dee kii wax doonaya ee muduciga la odhan jiray muduciguna waa ka tubkujooggaa bay dhaha soomaalida ee soo buskiciyey ee wax doonaya aan aamusayn isagu aan dacwaddu joogsanayn haddii uu aanu aamusay kaasaa markaa cadaymihii la weydiinaya nidaamku u dhigay nebiguna waxa weeye albayinatu cala almudaci walyamiinu calaa man ankara in isaga markhaatigii la weydiiyo haddii uu waayona dee kan kalena waa inuu dhaarto uun hadduu ka baqdana ka kale wuu ku ceshan karaa yamiinu raddi shayga loo yaqaano wuxuuba waa intaaba waxaan maxkamadii ay marinaysa sideedda bilood iyo toddobada bilood ee kunka dollar iyo labada dollar ay isdaba isdaba qaadayaan waba intaaba adigu waxaanaad sheegatay war ma u qirsan tahay maya adigu caddayn ma haysaa ها أما مايا هدوها إلى هذا لقد دقيستا ما وحبي فرع ما ويفري واي كل ذلك وأوحس كبصير وقوضن با ولو حتى هداد أكتهي وحيابا معلومات وديرات كأنا القاضي لا يقضي بعلمه حتى هذا علمي هذا إنك حكمت هذا البالا أنك وقينا شار بان نوع وري حذولا ميس هذا برسيشر كان فاعس إجراءات كان لقم النظام قابل فاعس فغفرنا له ذلك ونضاف نيبود مركي الهي kolkii uu sagaadu baraarugu ilaahay dambi dhaaf weydiistay sidii nabi aadan ba u baraarugay iyo xaawa ilaahay waa ka dhaaf waa goobtanina waxa ay ka mid tahay meelaha sujuud la sujuudaya marka quraanka akhriyeys sujuud shukr ayaa la yidhaha fagafarna lahu dhalik lidalik ba ibn cabaas markii la weydiiyey waxa uu waa la sujuudaya oo dee ilaahay baa yidhi fabihudaahum iqtadi ambiyadaa hore nabi maxamed oo ku dayo marka maadaama nabiga la yidhi ku dayo dee waa in la sujuudaa sidaa nabigaasi u sujuuda وإن الله وحاو سقنادي نبي قاد داود ليلا عندنا أكتيد الله زلفا دواشو أنك من نوسو دوية ومقربين تإلهي وحضاء أفكها الله بعنا وقفها ورن وحسن مآب مرجع في عنه لي خوي يمال ونكسنا أصلا لابتنا ألا كعسوم يوصل حي يا داود با إلهي داودو إنا جعلناك وحانو قادقنا خليفة في الأرض بدك هو قامين يا مرحبا نقادقنا قفك إلهي دن بداف ويدي سنة awaabka ilaahay u noqonaya xabiibka alleh ilaahaysa jecel kaasidaa ayaa mudan in uu khaliifumadda u noqdo iyo hogaamin lidaalik baa markaa naskuu kuu caddeeyey ambiyadu inay ahaayeen kuwa buuxinaya doorka diineed iyo doorka duunyada adduun iyo aakhiraba iyaga hogaamin u ahaa ummadda kaanat ambiyaau banuu israa'iila tasuusuhum ambiyadii reer banu israa'iil way hogaamin jirtay oo markuu nebi tagaba nebiga kale unbaa hogaaminta ummadda lahaa dadka hogaaminteeda waxaa la kuwa ugu wanaagsan markaa ilaahay yidhi daawud oo waxaan kuu xulay haata kol haddaad addoonnimadii ilaahay xaqiijisay khaliifatan fi lard inaad dadkii hogaamin u noqoto hogaamintuna waxa uu ku soconayaa waa maxay ammaanta uu ku leeyay ummadda kale kaga horeeya faxkum bayna annaasi bilxaq dadka ugu garsoor xaq xaq kalena ma jiro oo aan ahayn xaquu ilaahay keenay سورة آخر كذا إن كأرك دونا قال فالحق والحق أقول حق حق يقول كيما دا حق لوان دين شيء حق مالك لا لقيها لمجر ولا تتبع الهوى ربيتانك هالراعي هقامين بهدي الله إلى هذا دوفانا دي الدوائله نوال بوي كصابع عيان قفك بلايا بلان باكو أفوف ميسو تشيدانيس وهو دي تيسي يتيددك إحلا اسكو طرمية قدين لآن شيء أو قفك إنو إحدى شيء أو قفك إنو يساقو بورتا شيء ولا تتبع الهوى وحي حقا هي الدين تنكسوها لما هو هواء مقعي لدونا يبها الله بحيها الله صوبيا فيضلك عن سبيل الله هو لا سجدك إله بك علمين هذا الدين تبقى بيضات رابطان كاغي راعضا إياه وحدك لدونا إياه جدك إلهي كأنبط إن الذين يضلون عن سبيل الله إلهي جدك سحقاك وكأنبط اللهم حوصقنا عليه عذاب شديد عذاب كلل بما نسوا يوم الحساب بسبب نسيانهم يوم الحساب إلا ود إلا وين إسكجر برين آخره إلا قفر بتان كيس الرعاء آخره كم تلقلين وقرشها وكم ترته قفك آخره إلا وين عذاب كلول باكه الرأي أو ديارة ساس الكاسد مركا كاركتي دين تنين يتهاي دولد يدين يدعود iskuchira oo aan intaba la kala saari karaynin oo aan la kala oranaynin diintuna waa meel dawladnimaduna waa meel wax la kala saaraya ma jiro intaba ilaahay baa ummadda u salaxay ambiyada ku hogaaminaysay muuminiinta iyo saalixiinta iyo khulafaa uraashiduun taasum bay tahay in la isku daba taago taa kale aynu sheegaynaana waa fikrad qarbiga ka timi odhanaysa diintuna waa inay diin noqoto meel gaara iyada ku xidhnaato masaajidka iyo shacaa'irta iyo waxyaabahaas dowladda iyo siyaasadda iyo waxaasina rag gaara weeyo iyagoo aan waxba uga baxsanayn tana waa majaal gaar ah in la isku dara ma aho dadku isku dahanbaabaan dabeetana haddii la arko wadaad sooba hungureeyeyba la odhanayo adigu ehelkeedaba maad ahayne maxaa ku daaray ama xaggaad ka timid fikirkii dee qarbiga waxaa la yidhaha faslu diini nidaam alcalmaani weeye usuushiisay ka mid wamaa khalaqna asamaa waalarda buu ilaha yihi samadiiyo dhulka maanaan abuurin wamaa baynahumaa iyantae ka dhaxaysa baadilan kumaanaan abuurin cadaalad daro ilaahay cadaalad buu ku abuuray cadaaladii baana uu rususha kusoo diray cadaaladdiibu ayuu khaliifkan ku sameeyey daalika in baadil lagu abuuray danu ladiina kafaruu kuwii gaaloobay malahoodaa sidaas fawaylun halaag liladiina kafaruu kuwii gaaloobay buu sugnaaday mina naari buu uga sugnaaday kuwa gaaloobay halaag bay leeyihin hoog iyo baaba naarta kaga iman doona am najcalu ladiina aamanuu am najcalu ma waxaanu ka yeelaynaa buu ilaha yidhi aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat dadka ilaahay rumeeye camalka fiican sameeyey kalmufsidiina fi lard kuwa dhulka kharribay miyaanu kala mid dhigayna ما كلام الدقي ما ينه أم نجعل المتقين كوا إلهي كعب صديما وحن كلام الدقي يا ربي ويري كالفجار كوا ألا كفقاري فاجر وكان حشوني كان حشوني نحوان تكفت هاي labadaas ilaahay agtiisa ma sinna muflid mufsid iyo muslix mutaqi iyo faajir laakiin dadka agtooda weliba aqlabiyadooda way siman yihiin waana isku qabiil waana isku wadan waana isku jinsiyad maxay kala yihiin waa laba nin oo hooyo wada dhasho siman weeyaan dadka aragtidooda alla waxa uri kitaabun anzalnaahu ilayk haadaakani kitaabun anzalnaahu ilayk waa kitaab aanu kugu soo dejinnay adiga nebi maxamedow mubaarak waa mid khayr badan waa barakaysan hadday dadku barako doonayaan waa mubaarak ilaahay baa barakeeyey barakada halkay ka soo fushaa waa isaga adduun iyo aakhiraba waxa alla u soo dejiyey liyadabbaruu aayaatih si aayadihiisa ay u dhugtaan oo ay u dhadhamiyaan oo ay ugu dhaadhacaan nuxurkay leeyihiin waliyatadakkara ulul albaab iyo dadka aqoon-yahanka ahi si ay ugu waantoobaan kitaabkan saasaa ilaahay ugu soo dejiyay in lana dhugto la dhadhamiyo dabeetana uu midha bixiyo qofka dareenkiisi oo waxyiga uu ka muuqdo qofka noloshiisii iyo qoyska noloshiisii iyo mujtamacii iyo dowladdii waliyatadakara ulul albaab aqoon-yahan buu soo saaraa kitaabku eh aqoon-yahankaasaa markaa waantoobaya marka dee qofkiina waxa uu kitaabkii tadaburi karaa marka uu tafsiirkiisii garanayo ee uu macnihiisii fahmayo lidaalikba aayadda waxay aada u bayaaninaysaa qiimaha uu leeyahay kitaabka ilaahay macnihiisoo aada fahamto oo aada u dhaadhaacdo xikamka iyo jawaahirta jawharta ka soo baxaysa wa wahabnaa buu laha yidhi waxaanu hibaynay lidaawuuda nebiga la yidhaahdo sulaymaana baanu hibaynay walad fiican oo qofka la siiyaa waa hibo ilaahay nicmalcabdu buu laha yidhi addoon ayaa ammaan mudan ammaan iska leh nicmaalcabdu addoon baa wanaagsan oo ah sulaymaan innahu isagu awaab mid isaguna ilaahay u noqod badan buu ahaa addoonkaas muxuu ammaan ku yeeshay awaab inuu ilaahay yaqaano ilaahay buu yaqaana ilaahay isuu toobad keenaya marka dabeedna imtixaan kaloo soo maray nebigan isagana sulaymaan oo maamulkiisii iyo hogaamintiisii ku soo maray ayaa halkan ilaahay uu ku xusaya tabaaraka wa tacaala id wakti xus nebi maxamed ow curida calayhi loo soo bandhigay nebigan sulaymaan la yidhaahdo bilcashiyi gelin dambe ayaa waxaa la hor keenay assaafinaatu aljiyaad assaafinaatu fardihii quruxda badnaaye saddexda adin isku taagaya oo farasku marka uu iskaanfoolinayo isqotominayo ayaa saddex adin buu isku taagaa midna jeenigana wuu laaba saafinaadku waa kuwa aljiyaad ee dheeraynayay waa jamcu jawaad waa farasun jawaad faras dheeraynaya jiyaad waa fardo dheeraynaya marka fardihii shaaxibnaaye quruxda badnaaye dheeraynayay ayaa loo soo joojiyey ee had iyo jeer boqortooyooyinkii iyo madaxdu ay jeclaayeen ee shirrabnaa shaalka watay ayaa loo soo joojiyey daawud sulaymaan hortiisaa la keenay dabeetana waxau ihi nabigaas innii anigu axbabtu ay aatartu waxa aan doortay xubba alkhayr xubba alkhayr maalka jacaylkiisii baan doortay axbabtu iyo xubba markay isu tegeenta horaa aatartu lagu fasiraya axbabtu xubba alkhayr waxaan doortay maalka jacaylkiisii can dikri rabbi ilaahayga xuskiisii iyo halkan ilaahay ka horraysiin lahaa cibaadadiisa maalkan iyo mudnaantiisii baan horraysiiyey xataa tawaarat bilxijaab jeeroo qoraxdii ay ku libidhay gidaarkeedii oo godkeedii ay gashay jeeroo qoraxdii godkeedii ay gashay mabaan tukanin salaadii markaa waxay culimmadu leeyihiin salaadii buu siduu fardahan iyo hawshooda iyo tartiibaadkooda isaguo dee aan ku isagu dalxiis un ku gelaynin laakiin jihaadka u carbinayay sida qisada qaybteeda dambeba ka muuqanaysa ayaa uu kaga mashquulay salaadii ilaa uu ama ilaaway ama wakhtigeediiba uu dhaafay ilaa qoraxdii ay qarsoontay marka dabeedna wuxuu ka calaamcalaya oo uu ka xuyuu ka murugaysan yihi inuu kaga mashquulay salaadii fardahan fardahan baan kaga mashquulay xubbigii maalkaan horraysiiyey anigoo ilaahay dikrigiisiina ka mashquulay buuli ilaa ay qoraxdiiba xijaabka ku qarsoontay oo godka ay gashay taasu ka xumaaday dabeedna wuxuu yihi rudduuha calay waan fardaha lai soo celiyey soo celiye buuli fadafiqa waxa uu bilaabay sharaca weeye masxan yamsaxuhaa masxan inuu masaxo bisuuqi dhudhummada fardaha iyo walacnaaq qoortooda qoortii fardaha iyo dhudhumadoodiibuu masaxay mindi baanu ku masaxay anaa wuu gowracay colkiibuu raashin uga dhigay markaa colku ha raashinto wey halkaasuu kaga takhalusay si aanay mar labaad u mashquulininba culimada qaarkoodna waxa ay leeyihiin ha ka xumaada laakiin kamuu takhalusina fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq wuu sii masaxayay oo hawshoodiibuu waday oo waa ka shaqaynayay siday shaqaalaha kaleba u hagaajinayeen ayuu isaguna qoortooda iyo dhudhumadooda iyo ayuu eegayay fardahan marka maadaama masxi la tilmaamo qatli la tilmaamin wax caddaynaya inuu dilay ma jiro kollaybana dee waa maadaama lafdigu ama nasku labada siyoodba ixtimaali karo labada tafsiirba way mareen culimadu oo haddii la idhaahdo waa dilay oo ilaahay dartii buu u dilay iyo isagoo dikriga rabbi horraysiinaya waxa loo bedelay dabaylaha saynu xagga dambe ku arki doono dabayshaa ilaahay u bedelay fasakharnaa lahu riixa tajri biamri ruqaan gaadiidkaa kolkuu ka takhalusay mashquuliyeen dabaylahanaa loo bedelay markabka cajiibka ah ee uu fulayo walaqad taasi imtixaan ba heda waa ka soo gudbay walaqad fatannaa buu ilaha yihi waanu imtixaanay sulaymaana nebiga laydhaah wa alqaynaa calaa kursiyi kursigiisii baanu ku tuurnay jasadan jidh uma anaaba ilaahay buu u noqday oo u toobad keenay marka tanina qiso kale ishaaraysa qisadaasi waxaa fasiraya xadiid saxiixoo nebi maxamed ka sugan calayhi salaatu wasalaam sulaymaan baa dee jihaadka ayuu in badan colka ku hogaaminayey cadowga ayuu sanka ka gelaya sidii tii uu dee u yeedhay ama dacwadda u fidiyeyba ay usoo islaamtee boqoradii saba reer saba dabeedna jihaadka inuu galo oo weliba inamadiisu hormuud ay ka noqdaan buu aada u jeclaystay kolkaasaa wuxuu yihi dumarkayga boqolkaa caawa ballan waxaan ku qaaday inaan isu wada maro mid weliba mujaahid faras yaqaana fardafuula ayay dhali doontaa gaalba ha laga naste halkaasuu isku qanciyey insha allahu dii unbu ilaawey arrintaasi waxay u noqotay nooc sidii uu doonayay waxba umay hirgelin waa lagu ciqaabay mid qulaa wax dhashay dumarkii mid qulaa waraysatayoo midiina waxay dhashay dhicis aan dhammayn ayay dhashay dabeedna ilmihii isaga ahaa ayaa adugu saasay qisadu nasku wuxuu tilmaamaya ilaa intaasu ku joojiyay xadiidku mid qulaa dabeetana waxay dhashay ilmo jeexa oo aan dhammayn ayay dhashay ilmo aan shin ahayn oo weliba hagaagsanayn bay dhashay aa waxaa lagu qabsaday insha allahdii uu ka tegey sidii nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam afartan cisho markuu insha allahuda ilaaway waxyiga looga dibdhigay walaa taquulanna lishayin inii faacilu dalika hadan ilaa an yashaa allahu wadkur rabbaka idaa nasiid kolka weladkaa isaga ah weeye ka ay tilmaamaysa aayaddu macnaha dhiciskaasay tilmaamaysa walaqad fatannaa sulaymaana baanu imtixaanay wa alqaynaa calaa kursiyi kursigii uu dadka ka hogaaminayu ku fadhiisanayay waxa aanu ku tuurnay jasadan jidh ilmihii baa halkaa loo soo saaray oo la yidhi dumarkii boqolkaa tanunbaa wax dhashay oo waxanay dhashay uma anaaba dabeetana wuu iskartay ilaahay buu u noqday arrinkiina isagu u celiyey taasi baa marka ay u badan yihiin xadiidkaa saxiixiina dee fasiraya iyadu waa qiso aan meesha ku jirin oo gefa sidoo kale qisada odhanaysa sulaymaan baa maalin doonay inuu suuliga galo islaamihiisii mid ka mida ayaa u dhiibtay fargalkii buruudku u saaraa buruudka maamulkiisu fargalku u saaraa ayuu islaamihiisii mid ka mida u dhiibtay intuu suuliga ku jiray wuu shaydaan soo hagoogto sulaymaan buu isu soo egaysiiyey bal islaanay fargalka ii dhiib buuhi waa ku taagay oo u gashaday kursigiibaabu fuulayba jin iyo insida isagiibay markaa u wada khushuuceen shaydaankiibaana laga tala qaatay muddo xoogaayana shaydaankiibaa dadka maamulayay oo haystoo dhan walba u riday sulaymaanna gidaaradu warwareegi jirayoo walba meelahaasaa laga eryi jiray qisadaas iyaduna waa karaamada ambiyada meel kaga dhacaysa waana israa'iili weliba mufasiriinta qaarkood baa qaata taasina iyadana dhan baynu iska dhignay maadaama la haysto xadiid saxiixa oo fasiraya aayadda qaala markaa sulaymaan waxau ihi rabbi ikfir lii ilaahay o idhaaf wahablii isii mulkan madaxtinimo laa yanbagii liaxadin qofna aanu habboonayn min bacdii dabaday innaka anta alwahaab adigu ka wax walba hibeeyaata ee aan waxba ku adkaanayn marka xaasidnimo kama aha iyo laxajeclxume eh wuxuu doonayaa xaqa inuu ugu hiiliyo cid walbana uu kaga aarsaday ilaahayna wuxuu siiyey milki iyo madaxtinimaan cid kale la siiy oo waxa uu ahaa nebi boqor ah nebi maxamed waa la dooransiiyey inuu noqdo nebi boqora iyo inuu noqdo nebi rasuulah marka wuxuu doortay boqortinimadii ma dooran iyo adduunya arrinkeeda innaka anta alwahaab marka shayaadiinta isticmaalkooda isagunbaa loo ogolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa xalayta cifriid baa igu soo fakaday dabeedna waxaan ka fikiray markii aan qabtay baan is geed geed bahalkaa tiirka masaajka ma ku xidhaa si dumarkii carruurta aroorta u daawadaan haddana waxaan xusuustay buuri dacwata akhii sulaymaan sulaymaan rabbi berigiisii uu ilaahay ka codsaday milkiga noocani inuu isaga u gaar noqdo ee shayaadiinta loo arriminayo awoodda loo lagu yeelanayo ama la jahaynayo la qabanayo dabeetana taa waan iska daayay buuri marka halkaa waxaa ka cad shaydaan adeegsigiisa iyo rawxaan dirashadeed inaanay bannaanayn maadaama nebi maxamedba caleyhi salaatu wasalaam aan loo banaynin oo aan loo fasixin arrin sulaymaan ku ururay oo ku gaar ahaabaan shaydaan la dirtoo la isticmaalo iyo rawxaan lagu adeegsado halkaasay ku adha waana xaaraan mana bannaana allah wuxuu ihi fasakharnaa lahu riixa dabayshaan u sahalnay tajriid biamrihi amarkiisay ku soconayso isagunbaa farayay rukha'an iyadoo dabacsan xayu asaaba xayu araada meeshuu doonuunbay udhaqaajinaysa bal adigu dabayl la istaaraya oo la amrayo dabaylihiiba ama xagaaga ha ahaatee ama jiilaashinka ha ahaatee wuunoo la amrayaa waxbaa loo sheegaya intaasoo col aqaad waayahay bay leedao way dhaqaajisay steerinkeedana waa la hayaa dhanka loo duwayo kolba rukhaa'an waxay tilmaamaysaa siday u sahlan tahay dabayl waxaa la yaqaanaa wixii ay qaadda inay dabarogto oy sii afrogtay soo afrogtay kala tuurto oo ay jejabiso kale haday korba u qaado rukha'an way laylyanta wax sii jeeda soo jeedin mayso kharibi mayso washayaaiina baan u sakrinay baa ilahay uhi kuwii shayaaiintaa kulla banaa'in mid kastoo wax dhiso wasaad ah wa qawaas mid kastoo badda dhex dhumbada waxaasay lahaanoo cimaaradahana way sallaxayeen qayb kalena qalabka cimaaradahana lagu qurxinayay badda gunteeda ka soo saarayeenoo waa qawaaska wa aakhariina kuwo kalaa jiro oo muqaraniina lagu taagoo lagu taxay fil asfaadi silsilado silsilado muqaraniin waa la isku xidhay fil asfaadi silsilado oo dabcan wixii hagaagana way howlgelayaan wixii hagaagi waaye madax adaygana la shayaadiinta qaar baa madax adage silsilad baa lagu taagaya gidaar baa lagu xidhaya xabsiba iyaguna ku xukumayin warkuba uu dhammaaday arrinkoodiiba u urursanyin alla wuxuu idhi haadaa cadaauna kaasi waa deeqdayadii annagaa ku siinay milkiga nooca u yaalla iyo horumarkaa aan cidiba helin famnun bixiyo ciddaad doonaysa waxsii aw amsik ciddaad doonaysana ka hayso ama bixi ama hayso adaa tasarufkan leh bikayri xisaab iyadoon waxba lagaa weydiinayn oon lagugu dabagelayn oo ilaahay unuu kugu galladaystay bikayri xisaab isagoo badan milkigani adugu tasaruf bay sheegaysa wa ina lahu baa ilaahay nebigaa waxaa u sugnaaday cindanaa agtayada la zulfa wa xusna maaab dhowaansho ilaahay agtiisana uu ka agdhowyo muqarabiintu ka mid yahay meel fiican oo usoo laabtana nebigana waa leeyahay oo ilaahay baa u diyaariyey nebi kaleo isagana naf iyo maal iyo jirba laga imtixaana halkan ilaahay uu kusoo bandhigayaa isagana qisadiisa namaadijka iyo tusaalayaasha qur-aanku ina siinayana weeye ee tilmaamaya in qofku intuu ifkan joogo inuu sabre ay tahay waxaa keliya u kaga gudbi karaana mixanka iyo dhibaatooyinka adduunyada waa sabir wadkur cabdanaa addoonkayagii xus baa ilaahay uhi ammaan bay u tahay inuu ilaahay isu ibaafeeyo isagu isu soo tiiriyu yihi addoonkaygii mar hadduu dee heerkaa addoon qofku gaadho waa darajatii u sarraysay weye ayuuba ahaa nebiga ayuub la odhan jiray idnaadaa waktigii uu u yeedhay rabbahu ilaahaysii ilaahaysii buu dhawaaqay waa maruu dhiban yahi muxuu ku dhawaaqayaa annii aniga massaniya shaydaan shaydaan baa igu taabtay binusbin waxyeelo iyo wa cadaabin ciqaab ayuu isoo gaadhsiiyey shaydaanku marka cabashadan uu bixiyey iyo shaydaankan uu ka cawday maxay noqon waxa ay culimmadu leeyihiin waxaa soo gaadhay dhibaato jidhka iyo dareenkiisabaa la xidhiidha oo jidhkana shaydaan baa ka afuufay oo dabeedna waxbaa ka maray ila way dhacdaayo qofka bani aadamkahay siduu kuu dili karo ee uu inuu wax yeelo jidhkaaga iyo xoolahaaga iyo ehelkaaga inuu wax yeelo qofka bani aadamkii wuu kari karaa sabab buu noqonaya iyadoo arrimaho dhan ilaahay hayo oo kullu shay uu qadarka ilaahay yahay haddana qofku sabab uu noqon karaa hebel waxaasaa la yeelay maalkiisiba waxaa la yeelay shaydaankuna isaguna taa waa samayn karaa qur-aankuna dee waa tilmaamay markuu ka warramayuu bixinayay muuqaalka ah inay shayaadiintu waxu sabab noqon karaan aladiina yaakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kamaa yaquumu aladii yatakhabatuhu shaydaanu min almas qof shaydaanu waxyeelay siduu u ceerceero marka jidhkiiyo sanaa wax gaadheen waxyeela soo gaadhay aimada qaarkood waxay leeyiin ma arrin la xidhiidha un dareenkiisa dareenkiisay la xidhiidhaa oo kolkii uu waayey ehelkiisii iyo xoolihiisii ay ka wada dhinteen isagana xanuun qabtay xanuunkaasi mid shaydaanu sabab ahaabayay noqonin xanuun jidhka ah ayaa waxaa ku dhacay nusbi iyo cadaab macnaha wuu werweray sabirkii uu doonayay buu waayey dabeedna waswaaskaa ku yimi weeye cadaabka uu sheegaya shaydaan kaga yimi dhibaatada jidhka kaa soo gaadha sadareenka iyo moralka kaa gaadha ama shakiga kaasaa kaba dhib badan batan jidhka oo jidhkana saamayn karta dabcan dhibka maskaxda soo gaadha marka warwarkan kaga dhacay ehelkiisii iyo maalkiisii oo israacay oo ka tegay iyo xanuunkan jidhkiisa oo shaydaan u tusiyey inu dad oon dhan ka hadhay oonu cid iyo ciirsi lahayn nusbiga iyo cadaab nusbiguna waa tacab iyo dhib cadaabkuna waa xanuun marka waswaaskaasun wey bay ahimada qaarkoodna leeyihin haddii uu xanuun yahay jidhka iyo haddii uu yahay dareenba waa wax caadiya oon khayru caadi ahayn marka iyaduna waa qiso aan wanaagsanayn qisada odhanaysa daawud uu xanuunsaday cudur baa ku dhacay jidhkiisa uu googa-ay darxi baa galay dabeetana wuu iska xejistay darxigiisiioo marka had iyo jeer uu salaada tukanayana wuu iska saaraa halkan uu dhigtaa furaashka ha isdhex yaace marka uu salaada ka baxana wuu gashadaa meeshiisii mid walba dabadeedna markii uu ku dhowaaday darxigii wadnaha ayuu qayladan ka sii daayay oo uhi ilaahay usoo gurmo taasi iyaduna ma wanaagsana waayo ambiyada xanuun ku dhaca xanuunkaasi wuu kululaadaa siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam maruu nin saxaabi u yimi uu yihi aad baad uxumalaysantahy haagi xanuunka laba nin oo idinka a qabta oo la isku darayba aniga haye buui oo aan mid quriba dee iska xejin kara inuu la rawixi lahaa xanuun adag u ku dhaca laakiin mid lagu qurunsado oo shaksiyadooda ilaa heer kaa xumeeya maya wax dee tusinaya oo daliilina ma jiroo ka muuqanaya aayadii xadiis doona lidaalik bay tay taana in la weydaarto oo lagu tiriyo israa'iiliyaadka mustashriqiintu ay kusoo dareen tafsiirka ama nimankaas weerarka kuwa dhaxalka dadka muslimiinta ilaahay baa kolka doonay inuu daweeyo weliba si dhib yar oo basiida oonu wadanna u tegayn dayuuradna u raacaynin agtiisan unbuu farsamooyin unbuu samaynaya botonadab iyo baldhamadan unbuu garaacaya dhag arrinkiisa waa dhammaanaya orkudbi rijlika baa layi lugtaada un kaga jugsi halkaa haadaa muqtasalun kani waa meelaad ku maydhan baaridun qabow wa sharaabun cabitaan ah saasaabaa lagu daweeyey intaasaabuu ku dhammaaday halkanaad taagan tahay un cidhibta ku dhufa baalay cidhibtiibuu ku dhuftay biyaha soo booday qabow oo naciim oo aada u wanaagsan cabd bi ah marka waxaa le waa baaride muqtasal mukhtasal ka dhigoo ku maydho jidhka wixii waxyeelo kaa soo gaadhay si ay meesha uga baxdo mululuqaad u noqoto waxaan aada dareemaysa ee waswaaskan iyo dareenkan uu shaydaan kugu abuurayna cab oo iyagana sharaab ahaan u cab casharkaasaa ilaahay uu siiye uu ku maydhay badhna wuu ku maydhay badhna waa cabbay halkanaana looga soo butaaciyey la yaabna male awliyada ilaahay way leeyihiin arkaantooda iyo xubnahooda iska riigag noqda waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam faruhunbuu saa u dhex dhigaya weelka oo beeb midhan unbaa kasoo butaacaya qasabado biyoah oo colaal dhami ka cab oo laga dhaansado oo lagu intifaaco dad iyo duunyada waxaa kale oo aynu haynaa ceelkii samsamka ahaa ee sidan iminka daawuud uu halkan u turqay malakul jibriil isaguna uu turqay sida xadiidka saxiixa ee bukhaari ku sugan ee xusayo malakul jibriil baa ummu ismaaciil nebi ismaaciil hooyadii oo haraadan iyo ismaaciil oo haraadan ayuunbuu yimidoo baalkunbuu ku yara gujiyey halkaa dabeedna waa taa dee laba dhammayn waayey ee uu kala go ilaaya xadiidka saxiixa waxa uu tilmaamayaa wakhti oo daawud uu maydhanayo isagoo qaawan cafwan isagoo ayuub maydhanaya oo mukhtasalkan ku maydhanaya ayaaba loogu darayba maalkii uu waayey laftiisiina maalkii baaba loo raaciyey caafimaadkii iyo cuudkii baa markuwa laysu raaciyey dabeetana isagoo qaawan oo maydhanaya dabcan markuu qaaway banaan istaagi maaye dee ku asturan meeshii xamaamka ahayd ee uu ku maydhanayay isagoo ku asturan ayaa waxaa soo yaacay dahab fara badan oo ayaxoo kale ah ayaa sidaa usoo daatay markaasuu maydhashadiina iska watay ururintiisiina ku dhex daray marka waxaa ilaahaybaa waxyoodo waxa lay daawodow miyaanan ku siinin wax aad kaga maaranto waxaan soo yaacay ee soo daatay ilaahay ow fadligaaga cidina ka maarmi maysa buuri dahabkiisiina wuu iska urursaday marka siyaabaha loo maalgeliyey ayay ka mid ahayd ee maalkii ugu soo noqday caafimaadkii iyo cuudkii iyo sidaa dhaksaha ah kolkiiba ugu soo noqday marka baaridkuna wuxuu mukhtasalku waa master waa daraf makaniya daraf miimiya wey macnihiisu waa goob lagu maydho baaridku waa qabowgii jidhka loo isticmaalayay sharaabkuna waa cabitaankii saasaa lagu ku daweeyey waa wahabnaa lahu buu ilahay dhi waxaan u hibaynay ahlahu reerkiisii wa midlahum macahum iyo in kale oo loogu daray intii ka dhimatay ilaahay baa usoo nooleeyey ambiyadana wax badan bay u noqotaa dadkaa lasoo nooleynaya waa mucjise uta wa midlahum macahumna waxa waa inay tarmeen intoodii ma lasoo nooleeyey si deg degana way u tarmeen dabeetana markiiba in la eg baaba ka farcantayba raxmatan minaa waa naxariis xag ayaga ka timid baa ilaahay u leeyay ma warshad kalea waxaa qaban karta mise dad kale ayaa waxaa ku siin kara ayuub ilaahay saas ugu naxariis وذكرى يوان تولي أولي للباب ضدك عقلك لهنا وأنا عبرائي عشر نقط بعدك رأس ومرتين نبي جنبها إلهي وكحليي markuu qofku xanuunsanaya dabcan neer fisbus ka noqdo ama cadhada way iskaga badataa islaantiisii bay soo cadhoodeen daawuud ayu sulay waxaan leeyahay cafan ayuub waanaynu soo marayn nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xoogaa xoogaa cadho ahay dhex maraysa isaga iyo xaasaskiisa ambiyaduna dabcan tusaale u yihiin khalqiga kale si loogu daydo dadkuna dee wada malaa'ig maahe carab iyo labadiisa daamba way isqoonsadaan bay idhahan soomaalidu xurgufta way iska imanaysaa xal baa muhiima intii uu xanuunsanayay islaantiina waa u cadhooday wuxuu ballan ku qaaday ama uu ku dhaartayba wuxuu ku dhaartay inuu ku dhufan doono boqol ulood inuu ku dhufan doono boqol ulood inuu ku dhufan doono tiina ilaahay faraj buu u furay waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan haddii dee dhibaatadan ay taagantahay waa mushkila caa'iliya baa la idhaha waa dhibaato qoysoo qofka deganaanshaha ka lumisaa tanna ilaahay wuu ka xalliyey wuu qiilday odhan mayna faraj buu u furay rabbi markaasaa la wakud qaad biyadika gacantaada waxaad ku qabataa diqfan rucub caleen ah fadrib bihi islaanta ku dhuf walaa taxnad hana dembaabin intaasaa warkiisiina ku dhammaado taana masaladaana sidaasaa xalkeedii u noqday masalada ilaahay uu ku furfuray taasay noqotay haddii aad ku dhaaratay boqol inaad ku dhufato ulood si aada u xanuujiso matel laan laalaado oo caleemo badan oo intii uu ku nadray in la egoo caleema ah leh hadduu konton yidhi hadduu siddeetan yidhi hadduu boqol yidhi boqol bay xusaamada mufasiriintu eh intaasoo faraq lahun intaad saa u qaado islaanta mar huwi macnaheedu waxa weeye waad ku dhufatay boqolkii waad ku dhufatay in lagu adkeeyaana shardi maahayn waa arrin kale lidaalik ba aimada fiqiga shareecada islaamka sharxaya waxay leeyihiin wax sheegaya in tan la nasakhay ma jira lidaalik waa loo qaadan karaa ninku islaantiisii hadduu inuu toban ulood ku dhufto ku dhaarto dee wuxuunu qaadan doonaa laan toban faraq uu ka tiriyo dabeetana wuu ku dhufan doonaa ayuu iska diline taase markaa xalkii noqday walaa taxnad fadrib bihi walaa taxnad fadrib bihi ku dhufa walaa taxnad ha ku dembaabin oo macnaha dee nin jebiyey dhaartiisii ha noqonin sidii bay ugu fushay saasa ilaahay arrimihii o dhan ugu soo ururiyey ilaahay baa wax fududeeya innaa wajadnaahu waanu helay baa ilahay uhi saabiran isagoo sabro xejistay imtixaankii nicma alcabdu addoon baa wanaagsan oo ayuuba innahu awaab mid ilaahay u toobadkeen badan buu ahaa marka dhowrkan qiso macnaa ereyo luqaahina waa ku jiraan tarkiibkooduna dabcan wuu isku noqnoqonayaa tafaasiirta dakhiilkee lasoo dhexgelina waa ku jirtaa marka sidaasaynaan u dadejinayn maaragtay isu yar dultaagn wadkur cabdanaa ibraahiima wadkur cibaadana addoommaha iyaga xus nebi maxamedow ibraahiima wa isxaaqa wa yacquub intaada xus isdhalee kala farcamay ulil aydi walabsaar ulil aydi awood bay u saaxiib ahayn iyo wal absaari aqoon basiiradooda quluubtuna indheergarad bay ahayn awood iyo indheergaradnimay isku darsadeen waxaa lagu ammaanayaa marka cilmi samaawiyaha iyo cibaado ayay ku mutayseena maanta innaa akhlasnaahum waanu hufnay baa ilahay uha waanu haadinay bikhaalisatin saafiyeelid baanu saafi yeelnay dikra daar hiya dikra daar xusuusta aakhiraah waxaa ilaahay uu ku ammaanay inay ahaayeen dad la hufoo la haadiyayoo macsuumiina waxyaabaha ay u heelanaayeen ee lagu ammaanayna waxaa ka mid a dikra daar xusuusta aakhiro dad adduunyo ma ahayne dad aakhiray ahaayeen ilaahay iyo aakhiray xusuusnaayeen tanna waxay tahay iyagoo ogsoon waxa ay ka qabsanayaanna waa ka qabsanayeen gacan bidixaynna way ku wadeen innaa akhlasnaahum bikhaalisatin saafiyeelid baanu saafiyeellay oo ah inay dikra daar aakhiro xusuusanayeen wainahum iyagu cindanaa agtayada la min almustafayn alakhyaar la min almustafayn kuwa la doortay bay ka mid yihiin alakhyaar ee mudan ilaahay agtiisa kuwaasay ka mid yihiin baa ilahay wey ismiga had iyo jeer mustafa waa ismi maqsuura maqsuurka marka jamcu lmudakaru saalim laga keenayo ya-da xarafka ka horeeya lama kasriyo sidii caadiga ahayda waa la fadxiyaa muslimiina mu'miniina dabcan waxa yaada ka horeeya u hoos dhownaan jiray laakiin maqsuurka waa la fadxiyaa sidaa darteed baanay ahayn inuu musano kaaga egaado ama mid laba sheegaya muslimayni oo kale yuu kaaga egaanin laakiin sidiisanuu jamac ku yahay musdafayna wadkur xus ismaaciila walyasaca wadalkif wa kullun intoo dhammiba min alakhyaar kuwa mudan bay ahaayeen khalqiga waa wanaagsane qaaliga ah ayay ahaayeen fiicfiican ilaahay agtiisa marka waa ambiyo intuba yasac iyo dalkifli iyaguna ambiyadun bay ku jiraan haadaa dikrun buu ilahay yidhi haadaa dikru kaasi waa waano ilaahay baa addoomaha qiiro iyo dareen gelin yaqaane eh waxa la idiin soo dhigay qeybka ah iyo taariikhda arahd alkiraam jamaca waa wanaagsane qaaliga ah taariikhdoodii baa ilaahay idiin soo dhigay iyo sida xayaatada u fahmeen ay kifaaxa usoo qaateen wa ina lilmuttaqiina baa ilaahay wi dadkii ilaahay ka cabsaday waxay leeyihin laxusna maabin meel fiican ay u noqdaan jannaati cadnin beero sugan bay leeyihiin oon laga guurayn oon laga gaboobaynin mufataxatan lahum labwaab albaabadeeda waa loo ballaqay meel aada booqatayoo albaabku uu kaa xidhan yahoo kolba aada egeegtay kii qufulka hayay arrin ma haysoo ma hagaagsano wadcii loo tae mufataxatan lahum labwaab way sii ballaqantay muttaki'iina fiihaa way ku raaxaysanayaan yadcuuna fiihaa bikulli faakihatin kahiira khudrad kasta oo fara badan bay u yeedhanayaanay leeyihiin keena wa sharaabin cabitaanna way u yeedheen wa cindahum ahlu jannaha agtooda waxa aadoo diyaara qaasiraatu darf kuwa ishoodu ay gaabantay islaamna hanqaltaagu ku badan yaho haleelaha eegaysaa ma fiicna laakiin ishoodu dumarkan iyagunbay ku gaabantao rag iyagunbay yaqaanaan atraabun way iswada leegyihiin du midina habar qaba midina inan yar kaasaa dee yar werweri lahaaye atraab inaa anshaanaahunna inshaan fajacalnaahunna fajacalnaahunna abkaaran curuban atraaban sifooyinkaasay leeyihin haadaa baa ilaahay uhi kaasi maa tuucaduuna wixii laydiin ballanqaaday wey liyowmi alxisaab fii yowmi alxisaab maalinka qiyaamaha wixii laydiin diyaariyey waa kan ina haadaa buu ilahay yihi kan laydiin siiyey laydinku sooriyey la risqunaa waa arsaaqadayadii adduun iyo ehel iyo cid kaleoo kaa agdhow midna kuma siin karo la risqunaa buu ilahay yihi waa cadiyadayadii maa lahu min nafaad ma laha dhammaasho laa maqtuucatin walaa mamnuuca wuu kala go-ay iyo waa la joojiyey labadaasaa inagu haysta halkan wixii oo iskaba jira in la idhaahdo waa la joojiyey iyo in la idhaahdo wuu dhammaaday labadaasi midna ma jiro maa lahu min nafaad haadaa buu ilaha yidhi ifhamuu haada waxa la yidhaahdaa waa faslu khitaabo intii hore iyo inta dambu kala saaraya ismigan ishaarahani haadaa ifhamuu haada kaa garto haydinka dhaadhaco oo ku kalsoonaada qolo kale haddana laga warbixinayaa wa ina lidaaqiina kuwii xadda tallaabay waxa u sugnaaday la shara ma-aab ma-aabku waa marjic meel loo laabto meel loo laabtay halkii ugu liidatay leeyihiin kuwa xadgudbay jahanamo bay ahayd ayay meesha ay leeyihin jahanamo ahayd weyi yaslownahaa way garayaan fa bi'sa almihaad gogolna halkaasaa uxun meel qof loo gogloo loo kala bixiyo naar baa uxun nacuudu billaahi minha haadaa buu ilahay ifhamuu haada kaana garta falyaduuquuhu ha dhadhamiyeen xamiimun wagasa ama jumladaaba in laysku khabro la yidhaahdo haadaa xamiimun wagasaaq haadaakaasi xamiimun waa biyo kulul iyo wagasaaqun dheecaan iyo milil la waraabinayo ee falyaduuquuhu ha dhadhamiye waxaan u diyaariyey baa ilaha ui xamiim iyo hasaaq hasaaquna waa kuwa sare baashu waa dabaqada iyo jaranjaro kuwa sare waxa laga maroojinayo unbaa kuwa hoose lagu hilaya oo lagu shubaya wa aakharu mid kale ayaa isna jira oo min shaklihi noociisa ah aswaajun oo qaybo ah sharaab kalaa isna jiro oo la shakliya kaa hore khasaaqa un ka agdhow isna oo qurun kale ah qurun kale weeye isna shakligiisa khasaaqu wuxuu ahaa qurun hore oo kulul kan kalena waa min shaklihi noociisa aswaajun waana qaybo waxaasaa sharaab looga dhigay alla waxau ihi isagoo la hadlay haadaa fawjun kani waa col kale muqtaximun oo soo galay macakum idinka wehelkiina qolo kaloo lagu soo aaburay halkan oo lagu soo riixay weeye kuwanina laa marxaban bihim bay dabeetana yidhaahdeen alla ma soo dhoweeyo iyana miyay naga daba yimaadeen innahum saalu nnaar dee naar bay gelayaan alla ma soo dhoweeyo ama malaa'igta ayaa odhanaya laa marxaban bihim innahum saalu nnaar malaa'igtiiba hadalkan le ama kuwii lasii naaree hore ayaa kuwa dambe hiifaya qaaluu waxay yidhaahdeen kuwii soo galayna antum idinka laa marxaban bikum alla idinma soo dhoweeyo marka waxay caddaynaysaa qaybtan dambe kuwa hore kusii jiray inay yidhaahdeen hadalkaa maqaaladaa kullamaa dakhalat ummatun lacanat ukhtaha qolada kale ee ka dambaysay soo gelaysay leeyihiin ayayna nacdalaya antum qadamtumuuhu lanaa idinkaa noo horseeday idinka ayaa noo horseeday marka waa kuwii hogaaminta ahaa iyo kuwii daba socodka fa bi'sa alqaraar meel loogu sugma halkaasaa u xumaatay baa ilahay qaaluu waxay yidhaahdeen man qadama lanaa haadaa ilaahay ou cadaabkan ciddii noo horseeday fasidhu cadaaban dicfan fi nnaar cadaab laban laaban oo naarta dhexdeeda ilaahay uu kordhi wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu naarkii labadoodii qayboodba iyagoo waayey muuminiintii ifka ay ku jeesjeesayeen maa lanaa maxaa noo sugnaaday laa naraa rijaalan rag ma aragna bay yidhahdeen kunnaa nacuduhum aanu ku tirin jirnay min al ashraari dadka guuldaraystay waarifkii markii la joogay qaar badan oo aanu xaqiri jirnay ayaanaan arkaynin oo naartan gelini talow maya qaar iska fuqaro aha oo itaaliyara oo faramadhnaa waxaanu arki jirnay dadka baas ee aan wanaagaynin attakhadnaahum sikhriyan talow ma annagaa ku dheeldheelnay oo rag wanaagsan bay ahaan miyaa am zaaqat canhum mise waxaa ka leexatay al absaar indhaha ka leexday miyaa talow maisha iyadaa ka boodoo naartay ku jiraan mise iyagaa hagaagsanaayo way meel fiican bay galeenoo annagaa ku gafaynay ifkii maya waa sidaa weeye iyagaa hagaagsanaa mu'miniintaasiiyo kuwani way ku jeesjeesayeen sidaa darteed ba halkan ilaahay uu ka nabadgeliyay ina daalika buu ilahay yidhi kaa la idiin soo sheegay laxaqun waa wax jira ha ka shakiina wax jiro weeye takhaasumu ahli nnaar ahlu naarka murankoodii weeye jaafaajiriqi iyo murankay galeen weeye qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow inamaa ana mundirun mid digayaana dadka u digaya wamaa min ilaahin ilaah xaqiina ma jiro ila allahu alwaaxidu alqahaar ilaaha kelida ah ee awoodda badana dalqiyaha mooyaane rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa ilaaha caalamkan ciriyo dhul iyo inta ka dhexaysa iskale weeye alcasiizu alkhafaar kii awood iyo dembi dhaaf bale weeye qul waxaad tidhaahdaa huwa naba-un cadiim waa warweyn qur-aanku antum idinku canhu mucriduuna waa kasii jeedsanaysa cama yatasaa'aluuna can annaba'i alcadiim can innaba'i alcadiim waa warkii u weynaa fa biayi xadiidin bacdahu yu'minuun maa kaana liya aniga ima sugnaanin mina cilmin ogaansho uma lihi bilmala'i alaclaa jamaca kore id yakhtasimuuna markay murmayaan markay doodayaan malaa'igtu wax ilaahay u diray ay ka hadlayaan cilmi uma lihi in yuuxaa ilaya laima waxyoonaya in yuuxaa ilaya la ima waaxyoonin ilaa annamaa ana nadiirun mubiin waxa la ii waaxyoodun inaan anugu ahay mid digayoo digniin cad dadka siinaya maxay ka doodayaan malaa'igtu abuurka aadan bay ka doodeen oo yidhaahdeen ilaahayow atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa wanaxnu nusabbixu bixamdik wanuqadisu lak marka jawaabtii ilaahay uu siiyey iyo qisadii aadanba oo aatan soo socota macnaa jawaabtan suuratulbaqara ku xusantay laakiin munaasabada marka loo eego waxa ay malaa'igtu ka doodayeen isweydiiyeen taasunbay talo ilaahay muxuu abuuray ilahay